Warqaddii labaad ee Rasuul Butros Butros labaad cutubka koowaad
anigoo ah simoon butros oo addooniga rasuulba u ah ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa kuwa helay iimaan qaali ah oo keena la mid ah oo ku helay xaqnimada ilaaheenna iyo badbaadiyaheenna ciise masiix nimco iyo nebadaha idinku bateen xagga aqoonta ilaah iyo rabbigeenna ciise maxaa yeelay ilaah xooggiisu wuxuu ina siiyey wax kasta oo ku saabsan nolosha iyo cibaadadaba oo wuxuu inagu siiyey aqoonta kan inoogu yeedhay ammaantiisa iyo wanaaggiisa wuxuu kuwaas inoogu siiyey ballamadiisa qaaliga ah oo aad iyo aad u waaweyn inaad kuwaas ku noqotaan kuwa ka qayb qaata dabeecadda ilaah idinkoo ka baxsaday qarribaadda dunida ku jirta ee ku timid damaca jidhka sababtaas daraaddeed idinkuna aad u dadaala oo rumaysidkiinnana waxaad ku dartaan wanaag wanaaggiinnana aqoon aqoontiinnana iscelin iscelintiinnana dulqaadasho dulqaadashadiinnana cibaado cibaadadiinnana kalgacayl walaalnimo kalgacaylkiinnana walaalnimo jacayl haddii aad waxyaalahaas leedihiin oo ay idinku badan yihiin iyagu waxay idinka dhigayaan kuwa aan caajisin ama midhaloogayaal ahayn xagga aqoonta rabbigeenna ciise masiix waayo kii waxyaalahaasu ka maqan yihiin wuu indhala' yahay oo arag gaaban yahay oo wuxuu iloobay in dembeeyadiisii hore laga safeeyey sidaas daraaddeed walaalayaalow aad ugu dadaala inaad xaqiijisaan in laydin yeedhay oo laydiin doortay waayo haddii aad waxyaalahaas samaysaan weligiin ma turanturaan doontaan saas daraaddeed aad baa laydiin siin doonaa gelidda boqortooyada daa'imiska ah oo rabbigeenna ciise masiix oo badbaadiyaheenna ah sidaas daraaddeed anigu had iyo goorba diyaar baanu ahaan doonaa inaan waxyaalahan idin xusuusiyo inkastoo weliba aad taqaaniin oo laydinku adkeeyey runta aad haysataan waxaa ila quman in in alla intii aan jidhka ku jiro aan xusuusin idinku guubaabiyo waayo waan ogahay inay dhaqso u imanayso goortii aan jidhka ka tegi lahaa siduu rabbigeenna ciise masiix ii ogaysiiyey waxaan ku dadaali doonaa inaad tegiddayda dabadeed mar kastaba awooddaan inaad waxyaalahan xusuusataan annagu ma aannu raacin sheekooyin khiyaano lagu hindisay markii aannu idin ogaysiinnay xoogga iyo imaatinka rabbigeenna ciise masiix laakiinse waxaannu ahayn markhaatiyaal indhaha ku arkay weynaantiisa waayo isagu wuxuu xagga ilaah aabbaha ah ka helay maamuus iyo ammaan markii cod sidaas ahu isaga uga yimid xagga ammaanta aad u weyn ee yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay oo codkaas aannu maqalnay wuxuu ka yimid samada markii aannu buurta quduuska ah isaga la joognay oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadii sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudur ah ka ifaysa ilaa waagu beriyo oo xidigtu waa beri qalbigiinna ka soo baxdo idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadii sii sheegeen oo la qoray ayaan lahayn micnayn gooni ah waayo wixii nebiyadii sii sheegeen weligood kuma ay iman dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduuska ahu waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay